أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landurisaaka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa belgirsaday iyadoona xaligan taalo culus ay isweydaarsadeen dhinacyada dagaalamaya in ka badan boqol xildhibaan ayaa mooshin xilka qaadisa ka keenay murtad garguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad lafta gareen ayaa mar kale loo doortay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed xil ay kasii daraysa xiisada colaadeed ee u dhexaysa laftigareen weerar lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqaad lagu weyneynayay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib cule saamiga ee jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga shabeellehe hiiraan iyo bokool waa subaxnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaalka bariga dhex ayaa bil jirsaday iyadoona xali gantaalo culus ay isweydaarsadeen dhinacyada dagaalamaya haddaba xoogii ugu dambeeyey siday tahay xaaladda saaka ee bariga dhexe waxaan wax ka weydiinay walaalka nuur cali warsame abushiiba hay abushiiba aad baad u mahadsantahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa subax axadda taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan waxa uu galay maalintii soddonaad iyadoo mar walba khasaaraha dagaalkaasi ka dhalanaya uu sii kordhayo magaalooyin dhacay iiraan dhulka deegaanada yuhuudda xooga ay ku haysato ciraaq baxrayn iyo kuweyt ayaa xalay martigeliyey duqaymo isugu jira gantaalada riddada dheer ee qaarad ka qaarad isaga kala goosha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aalaabeys qarxiya oo aana dib u soo laaban iiraaniyiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay mawjado gantaalaha ku harqiyana deegaanada muslimiinta reer falastiin balse yuhuudda ay xoogga ku haysato weerarada iiraaniyiintu ay ka geysteen oo dhulka yuhuudda ay ku sugan yihiin marka laga reebo waxaa jirta in hanjabaad ay soo saareen iiraan taasoo ku aadan goobaha waxbarashada waddamada khaliijka iyo weliba dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato hanjabaaddu waxay ku wajahan tahay jaamacadaha dhulka yuhuudda ay ku sugan yihiin kuwa maraykanka ee ku yaala khaliijka iyadoo weliba waqtiyo xadidan la siiyey arrintan ayaa ah mid ay doonayaan inay uga aargutaan duqayn shalay maraykanka iyo yuhuuddu ay ku burburiyeen jaamacad iiraan ay leedahay oo lagu barto sayniska iyo teknolojiyada taasoo ku taala magaalada caasimadda ee iiraan iiraaniyiintu waxay sheegeen haddii maraykanka uusan cambaaraynin weerarka jaamacadda ka hor isniinta soddonka maarso jaamacadaha maraykanka ee gobolka waxay wajihi karaan ay dhaheen weeraro culus waxaa lagu taliyey in macallimiinta shaqaalaha iyo ardayda jaamacadaha maraykanka ee khaliijka ay ka fogaadaan ugu yaraan hal kilomitir xarumahaasi yuhuudda waxay ka hadleen weeraradii iiraaniyiintu ay ku qaadeen deegaanada ay xoogga uga sugan yihiin waxay tilmaameen in qayladhaan xooggan la maqlay markii siiriga digniinta uu yeeray deegaanadaas sida gaarkaa siiriga looga yeeriyeyna waxaa ka mid ah ilaad iyo najaf iyo weliba wadi araba kadib markii gantaalo ay ku harqiyeen deegaanadaasi janalka labayo tobanaad ee yuhuudda waxa uu sheegay in laba duufaan oo gantaalaha la soo riday iyagoo la maqlay qaraxyo waaweyn balse aan la sheegin khasaaraha ka dhashay shalay ay ahayd markii shan qof ay ku dhaawacantay galbeedka qudus kadib weeraro gantaalo ah oo dhanka iiraan ka yimid tan iyo labaatan iyo sideeddii febraayo maraykanka iyo yuhuudda ayaa dagaal ku qaaday iiraan kaasoo sababay dhimashada boqolaal qof oo ay ku jiraan ali khamanaa iyo saraakiil amni oo kale iiraan ayaa waxay ku jawaabaysay intaas gantaalo iyo diyaarado aan duulya lahayn oo ku wajahnaa dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato iyo sidoo kale weeraro ka dhanaha danaha maraykanka ee dalalka carabta dhacdooyinkan waxay muujinayaan in dagaalka uu noqday mid isku xiran oo dhulal badan oo gudaha iiraan israa'iil iyo khaliij uu ku faafay sidoo kale xalay waxaa weeraro kale lagu qaaday bartilmaameedyo oo ku yaala waddamada kuweyt iyo baxrayn saraakiisha nidaamka daaqoodka kuweyt waxay sheegeen inay ka hortageen gantaalo diyaaradaha oo laga soo ganay dhanka iiraan kadib markii siiriga digniinta dhacay waana laga hortagay bay yidhaahdeen wakaalada wararka baxreyn ayaa sheegtay gantaaladii xalay sida roobkii loogu soo daadiyey qaybo ka mid ah waddankaasi qaarkood lagu beegsaday shirkadda lagu magacaabo aluminium alaba taasoo tiro shaqaalaheeda ka mid ah dhaawacyo ay kasoo gaareen sidoo kale maleeshiyaadka xisbullah isku magacaabay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay duqeyn xooggan ka geysteen fariisimaha askarta yuhuudda ay kaga sugan yihiin waqooyiga magaalada safad iyo deegaano kale oo fara badan iyadoo weeraradani loo adeegsaday diyaaradahaas qarxiya iyo gantaalada riddada gaaban iyo kuwa riddada dheer balse khasaaraha weeraradaasi ka dhashay weli lama shaacin askarta yuhuudda ayaa iyaguna duqeymo waxay ka geysteen magaalada caasimadda bayruud iyo deegaano kale oo fara badan isla bayruud weriyaal ayaa gaari ay wateen yuhuuddu ay gantaal ku beegsatay kuwaasoo intooda badanna goobta ku geeriyooday war ay soo saareen iiraaniyiintuna waxay ku sheegeen in maraykanka iyo yuhuuddu ay duqeymo culus ka geysteen guryo ku yaala galbeedka iyo waqooyiga magaalada caasimadda ee tehraan iyo deegaano kale oo isla waddankaasi dhaca laba iyo toban ruux ayaa la sheegay in dhaawacyo ay kasoo gaareen duqeymihii ugu dambeeyey maraykanka uu ka geystay iiraan war lagu qoray washington post ayaa wuxuu sheegayaa in maraykanka uu diyaarinayo howlgal dhanka dhulka ah bentagonka wuxuu diyaarinayaa qorshayaal military laakiin go-aanku ma aha mid weli laakiin go-aan dagaal oo rasmi ah weli lama gaarin bay yidhaahdeen arrinta ayaa lagu micneeyey in maraykanka uu isu diyaarinayo fursado kala duwan laakiin weli uusan bilaabin weerar dhulka ah nooca howlgalka la fulinayo ayaa waxay warbixintu ku sheegaysaa inuusan jiri doonin duula buuxa oo iiraan lagu qaaday islamarkaana lagu qabsanayo waxaa jiri kara weeraro kooban oo bartilmaameed leh waxyaabaha la qorshaynayo waxaa ka mid ah weeraro ay fuliyaan ciidamo gaar ah oo lagu beegsanayo saldhigyo iyo hub weeraro ka dhaca meelo u dhow marinbiyoodka hormus waana marin aad ugu muhiimsan shidaalka dunida ayay yidhaahdeen burburinta hubka iiraan ee xeebaha si looga hortago in iiraan marinkaasi ay maamusho waxaa kaloo ku jira qorshaha suurtagalnimada in la qabsado jasiiradda kharaq halkaasoo iiraan ay ka dhoofiso shidaalka ugu tiro badan ee dhaqaalaha uu kasoo galo wargeysku wuxuu sheegayaa muddada howlgalka inuusan ka badnaan doonin muddo laba bilood ah taasoo ka dhigan baa layidhi howlgal deg deg ah laakiin hal maalin aan ku dhammaanayn maraykanka ayaa la sheegay inuu doonayo inuusan gelin dagaal weyn oo ka dhan ah iiraan si uu u gaaro ujeedooyin militari islamarkaana oo u yareeyo khasaaraha soo gaaraya afheenada caqalka cad ayaa waxay tiri pentagonka waa inuu diyaargaroobaa madaxweynaha maraykankana wuxuu haystaa bay tiri fursado laakiin weli go-aan rasmi a ma jiro waxaa jira bay tiri diyaargarow dhab ah howlgalkuna wuxuu noqon karaa mid kooban iyo bartilmaameedyo gaar ah jazaaka allahu kheyran walaalka washiiba in ka badan boqol xildhibaan ayaa mooshin xilka qaadis ah ka gudbiyey murtadgar guurta oo ah madaxa kooxda ardada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed xilli khilaafka u dhexeeya murtadiintu uu marayo meel xasaasi ah ayaa in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka daaquudka riddada mooshin xilka qaadis ah ka gudbiyeen madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte xildhibaanadan oo shalay shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay mooshinka xilka qaadista gurguurta u gudbiyeen murtadka lagu magacaabo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqiidda riddada balse uu ka diiday oo uusan qaban mooshinka xilka qaadista ah murtad xildhibaan cabdulaahi daahir carab iyo murtad daahir amiin jiisow oo ka mid ah xildhibaanada riddada ee mooshinka ka gudbiyey murtad xasan gurguurte ayaa eedeymo culus u jeediyey gurguurte waxaana ka mid ah eedeymaha loo jeediyey faragelinta uu ku hayo maamul goboleedyada shahadala dirirka ah
maanta aan halkan ku qabanayno wuxuu daaran yahay sida hore loo sheegay waxaa jira imbeijmenti ama eedeyn ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada qaranka oo dhan boqol iyo toban xildhibaan oo annagana oo badanaa dibadaha ku kala maqan nairobi joojiya meelaha barwaanka sidaad ogtihiin fasaxuu ku jiraa baryahan dhan baa la wada xiriirayey boqol iyo toban xildhibaan ayaa soo siixday imbeijmentigaas annaga magaaladan joognay waxaana loo higmaday inaan maxaa la dhihi jiray inaan ii sheeg aan guddoomiyahan u geyno eedeyn tiro badan oo madaxweynaha ayaa ku qoran xildhibaanada haddee waa nimanka madaxweynaha doortay xaq ayay u leeyihiin inay haddii ay arkaan in dastuurka lagu tuntay haddii ay arkaan in waddanka uu khatar uu gelayo haddii ay arkaan in maxaa la dhihi xuquuqdii dadka in lagu tumanayo ama ha noqoto dadka deegaanka degan ama xildhibaanada xildhibaanada xaq bay u leeyihiin inay eedeeyaan maxaa la dhihi impeachment geeyaan guddoonkane xaq baa waxaa loogu leeyahay inuu qabto guddoomiyihii waa u tagnay sidii daara miin jeesow sheegay soo degdegsan wuxuu yidhi waa meel baan u socdaa mooshinka waa impeachmentiga waa sax xaq baana loogu leeyahay inaan qabanno aniga haddaan jooginne ku-xigeenadeeda ay qabtaan laakiin culeysyaa jiro hadda meel baan u socdaa safar yar baan ugu jiraa markaan ka soo noqdo ii haaya bahalka aan idinka qabanayo nusukan soo celiya baarlamaankana fasax uu ku jiraa shaqaalihiin waa iga maqan yihiin arrintaas ma soconaysaan dharey guddoomiyow adiga bahalkii maxaa la dhihi jiray meel dhigo qabo markii hadday ku yimaadaan sekreteriyaedkaad waxaas ana loo tiimbareeyo arrintaas calaa kulli xaal waa socon weysay laakiin annaga median aan la wadaagi doonnaa eedeynta lagu eedeeyey madaxweynaha iyo waxa uu la rabo inuu ku dhaqaaqo saa la socotaa mandateka dowladda mandatka madaxweynaha shan iyo tobanka meey uu ku egaya konton maalmood baa u haray annaga ujeeddadeenna waxay tahay kontonkaas maalmood inuusan waddanka qalalaase sii gelin oo gacanta laga qabto maadaama uu istaagi waayo ujeeddada imbiijmentiga intaas waaye kadibna doorasho laisugu yimaado waxyaabaha ugu waaweyn oo madaxweyne lagu eedeynaya waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray maamul goboleedyadan uu faragelinta ku hayo oo uu u diidan yahay sababta federaalka loo qaatayba waxaan u malaynayaa madaxweynaha ma fahamsan annagoo u jeedna inaan sharciga buuxinay guddoomiyihii oo arkaya inaan sharciga buuxinay haddii uu ku andacoonayo war laba dagaal yaan liigu furin xildhibaanada saaxiibkada yahow dagaalkan dhinaca iiga dhacay ugu furin oo koonfur galbeed lagula jiro annagana waxyaabaha aan ka keennay mooshinka ay tahay baabi'inta federaalka dowlad goboleedyada lala dagaalamaayo cagajugleynta cabsigelinta oo uu ka mid yahay baarlamaanka sidaad ka war qabtaan xildhibaano ayaa saddex mar afar mar eerboorka laga soo celiyey oo loo diidayaa inay safraan iyadoo xildhibaanada ay fasax ku jiraan afartan iyo sagaal habeenaa dhiman afartan iyo sagaalka habeen waxaan isleheen annagu oo haddana aan ku adkaysanaynaa in xasan sheekh gacmaha aan ka qabanno oo aan dhaahno joog waxaan rabnay imbiijment qofka marka uu ka yeelo wax ma saxiixi karo wax ma hadadi karo nin gurigiisa joogo oo dacwad suga ah waay marka annagu madaxweynaha waxaan leenahay imbiijmentiga kaa qoran imbiijmentigaas kaa qoran u hoggaansan guddoomiyaha baarlamaanka sida uu sheegaya haddii muxuu ahay dagaal labaad aad ku furi laheyd ha ku furin mooshinka xilka qaadista ah ee laga gudbiyey murta xasan gurgurta ayaa kusoo beegmaya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu gaaray meel sare xiisada ugu daran ayaana hadda ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye halkaasoo ay isku hayaan lafta gareen iyo gurgurte jasaaka allahu khayran walaalka marwan murtad lafta gareen ayaa mar kale loo doortay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed xilli ay kasii daraysa xiisada colaadeed ee ka dhexaysa gargurta iyo lafta gareen tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed doorashadan oo ahayd tii ugu wakhtiga yareed ayaa shalay waxay ka dhacday gudaha magaalada baydhabo waxaana isla shalay la doortay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxa maamulkaasi oo loo doortay murtad laftagareen in la dedejiyo doorashada koonfur galbeed ayaa keentay kadib markii kooxda ridada ciidanka ay geysay magaalada buur hakaba ay u dhaqaaqeen dhinaca magaalada baydhabo si ay weerar ugu qaadaan laftagareen laftagareen ayaa markii la doortay hadal uu jeediyey ku sheegay in muddadii uu la socday gurguurtee bastoolad lagu hayey oo loo hanjabayey wuxuuna intaasi raaciyey in gurguurtee kharashkii ka galay doorashada qof iyo cod darteed uu usoo weeraray koonfur galbeed kuwii kale maqan yihiin kuwo kale la qasbaayo in la yidhaaho waa la ansixiyey maalinkii la ansixiyeyna la yidhaaho qof dambe oo wax la weydiinayo ma jiro amar la soo saaray la yidhi kuwa maqan ma imaan karaan eraboorada ha laga xiro maanta kadib wax looga baahan yahay ma leh danti laga lahaa waa laga gaaray waxa la suubiyeyna wax soomaali raalli ka tahayna ma ahayn waxaan raalli ka ahaynna ma ahayn waxaan ku heshiinayna ma ahayn wax la isqasbaayey oo bistoolad madaxa la isaga hayay ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku ceyrinayaa ama waa ila jiraysaa aragtidayda waxbo kama bedeli kartid adiga shahaado zuur baa ii noqonaysaa wixii aan sameeyo gacantaa taagaysaa muddaan kusoo jirno joogitaanka asaga ahaa annagoo joogno yo haddana waxaa la yidhi markaan waa idiin dhammaatay joogitaan dambe lainkama rabo wax dambeo loo baahan yahay ma lehe iska bax lacagta adi maadan lahayn markii lagu dooranayo hal shilin maadan wadan lacagta lacagtii soomaaliyeeday ahayd iskuday fiican baa samaysay waa dhammaystiri weysay iskudayga asagaha soomaaliha ku kala qaybinin lacag darteedna ha noo dilin haddii lacag darteeda aad noo dilayso lacagtii intay ahayd noo sheeg soomaali baa naga bixinaysee waa iska bixinaynaa ana dhammayn isla doorashada lafta gareen waxaa ka soo horjeesatay kooxda riddada ee gurguurta taasoo sheegtay inay tahay mid sharci darro ah oo aysan aqbali doonin doorashada ka dhacday magaalada baydhabo ayaa imanaysa xilla ay cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka riddada koonfur galbeed iyadoona kooxda riddada maleeshiyaad ay ka keentay magaalada muqdisho ay hadda ku sugan yihiin duleedka magaalada buur hakaba si ay u weeraraan lafta gareen oo hadda ku sugan magaalada baydhabo jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani weerar lala beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay saacadiira soo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarak oo ka mid ay goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay afafka hore degmada qoryooley iyadoona rasaasta markay bilaabatay maleeshiyaadka ku sugnaa isbaaradaasi ay cagta fureen munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalaqaad lagu weyneynayay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib awla saamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanayay walaalkeen cuthmaan dhuubo iyadoo qayb ka ah dadaallada horumarineed iyo soo kordhinta mashaariicda loogu faa'iideynayo bulshada sidoo kalena kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed waxa ay jimciyadda qur-aanka kariimka intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan magaalada jilib ku qabatay mashruuca xalaqaadka qur-aanka kariimka ee lagu baranayo masaajidda iyo maraakiista gaarka uga haweenka sidoo kalena dadka lagu saxayo qur-aanka iyadoo muddadaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waxaa xaflad khitaami amaba gabagabaa loo dhigay ardaydii muddadaasi ku soo taxnaa ugu dambeynna soo gaaray heerka gabagabada mid ka mid a mas-uuliyiintii soo qabanqaabisay mashruuca loogu magac daray ilalhudatina ayaa ka warramaya mashruucan loogu magacdaray ilalhudatina oo micnaheedu yahay hanuunka u kaalaya waa barnaamij qur'aani mawsimi micnaha sanadla ah una furan dhammaan dabaqaadka mujtamaca rag iyo dumarba shacaarkiisana waxa weye yatluuna kitaab allahi wa yatadaarasuunahu baynahum kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala in la akhriyo la daraaseeyo lagu subciyo shacaarkiina waa sidaa waxaa loogu talagalay barnaamij camali ah oo boorinaya qur-aanka akhriskiisa in la badiyo iyo xifdigiisa bisha ramadaan wuxuuna ku socday qaab xalaqaad qur'aani ah fi lmasaajid walmaraakis annasawiya yacnii qof weliba oo raqbo qur-aanka u haya wuxuu qaabilayey kamiyo qur-aanka ka mid ah haba yaraatee qof shan muxuu ahaa muraajaceeyo iyo qof toban muraajaceeyo qof qur-aanka mashruuc marka waa mashruuc nooca ah waa mashruuc qur'aani mawsumi ah oona u furan lijamiici dabaqaati almujtamac min alrijaal waannisa qaar ka mid ah culimmadii xafladda ka qayb gashay ayaa dadka ku booriyey inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا ikhwaani jasaakum allahu mashaariicda noocan oo kale oo qur-aanka lagu dhiirigelinayo iyo tanaafuska aad iyo aad bay noo faraxgelinayaan mana noqon doonta tii u dambaysay ramadaanka baagtankiisa baynu goobjoogu ahayn wilaayaadka oo dhan oo laysu keenay macallimiintoodii oo tartan gelahaya waxaa ka horraysay wilaayo walba iyadoo gaarkeeda ay tartan u qabatay oo ardaydii iyo dadkii mustawiyaasha ku kala jiray lasoo saaray la abaal la mariyay waa khayr fara badan oo qur-aanka ilaahay laysku dhiirigelinayo intii lagu guda jiray xafladda waxaa kelimaad ka jeediyey salaadiin culimo badan iyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe barnaamijkan ilalhuda atina ee muslimiinta ee gabdho iyo wiilalba leh ee ka qayb galay loogu talagalay in lagu tashjiiciyo dadka ahlu qur-aanka xafladdaas oo ah midii ugu horreysay ramadaan ahee la qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nasiib inoogu daray wilaayada jubbada dhexe khaasatan magaalada jilib idinkuna waxaad nasiib u yeelateen dadkii mataqaanaa iyo tashjiicinta ahlu qur-aanka ee barnaamijka noocan oo kale ah kuwoodii koobaad inaad noqotaan iyo ilaahay subxaana wa tacaala idinka nasiib idinkugu daray ilaahay subxaana wa tacaala inagu manaystay muslimiin haddaan nahay qur-aanka kariimka waa deeq ilaahay subxaana wa tacaala ina siiye iyo fadli dheeraada fadliga dheeraadka ee qur-aanka ilaahay nagu manaystay waxaa nalaga doonayaa marka insha allahu tacaala inaan uga faa'iidaysano barashadiisa ku dhaqankiisa jaanib walba uu u baahay inaan uga faa'iidaysanaa la doonayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga shabeellexe hiiraan iyo bokool aynu ka hormarna dhanka shabeellexe iyo walaalkeen faysal mahad soomaali in ka badan sagaashan qoys oo isaga kala yimid degmooyinka ceelbaraf miir taqwo iyo sidoo kale deegaanka biya cadde ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowaan uu ka sameeyey wilaayada shabeellada dhexe qoysaskan oo isugu jiray fuqaro masaakiin beeraley xololey oo saamayn ay ku yeelatay abaaraha daran ee ka jira qaybo ka mid a wilaayada ayaa markii raashinka loo qaybiyey kadib la hadlay idaacadda andalus waxay ka warbixiyeen dareenkooda iyo baahida ay u qabeen raashinka iminka la soo gaarsiiyey ana suumaco oo jooga miir taqwo jooga ee la kulmay abaaraha ka jira magaalada walaayaduna soo booqatay oo noo tegeentay macaawino saliid iyo bur iyo biriis isugu daran oo si sharafa iyo nidaama oo kaar lagu siisay iyakoon u mahad celinayno in ilaahay gacanta koreysa alla ku daro ilaahayna ka dhigo dhagaxaan jibin an ka dhigo ilaahay ka dhigo intaasaan ugu mahad celinaynaa cabdi dhegayaleh anigoo harakada shabaab ay ugu taageertay bur iyo saliid iyo bariis iyo sokor waxaan leeyahay oo meesha oogadooda cirka u ayrbaanay dhulkana kii udgoon badanoon ubax iyo caleeweynoon ee gegaygni uga yeel anigoo shukri maxamede macaawin laygu siiyey oo ugu hambalyaynayaa xarakada al-shabaab lagu siiyey kheyr allaha siiyo karkarkooda koraan leenahay cadaawadooda cabdika hoos laha geliyo beriis iyo alaysiiye sokor iyo saliid alaysiiye mirta taqwaankiisuuahay mujaahidiin kheyr allah siiyo bur iyo saliid iyo sokor iyo bariis kheyr allah in siiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale guddiga gurmadka abaaraha uu gurmad raashin qaybina u sameeyey in ka badan laba boqol oo qoys oo isaga kala yimid deegaano hoostaga degmooyinka jowhar iyo balcad ee wilaayada shabeellada dhexe jasaaka allaahu kheyran walaalka xafiisa soomaali iminkanan eegna dhanka wilasaamiga ee hiiraan iyo walaalkeen saadiq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan guddiga gurmadka ayaa raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoostaga ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deeqdan raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay lixdan iyo afar qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada ugu baaqay in ay iswalaashadaan dariskana ay ka warqabaan bismillaah deegaanka aan joognaahi waa deegaanka aboorey ee walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan raashinka la qaybiyey waa bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid dadka raashinka loo qaybiyeyna waa lixdan iyo afar oo walaalaheena oo dadkii mudnaa ah insha allahu tacaalaa abaaraha ay saameeyeen insha allahu tacaalaa intaas ka badanne alle subxaanahu wa tacaala ayaan ka rajaynaynaa xarakatu shabaab mujaahidiinna marnaba idin moogaan mayno insha allahu tacaala marka saas ayaan leeyahay dadka deegaanka ee aboorrey degan waxay soomaalidu ku mahmaahdi jirtay waa la doogayayaa la dacaroon wallaahi alcadiim gaala waa tegaysaa ilaahayna wuxuu ugu talagalay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala in ummadda lagu maamulo ilaahay qur'aanka uu soo dejiyey cidda aan wax ku maamulin gaalada inay lamid tahay alle subxaanahu wa tacaala sheegay waadna ogtihiin oo dad culummahatiin anugu waa aqaan abuurrey waxaan idinka codsanayaa oon ku soo gebagabaynayaa inaad iscaawiysaan isu naxariisataan ood qof walba qofka kale uu war ka hayo walaalkaaga deriska ah aad war ka haysiin xaalkiisu sida uu yahay xalay inuu baryey inuu xanuunsan yahay in maarata dabku ka dansan yahay is ogaada oo gacmaha isqabsada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid a dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey deegaankaygu aboorey magaca magacayga cumar sheekh cabdiyaa la yidhaha aboorey abaar badanaa saamaysay dhuleel badanaa jira marka aaday wax maaragtay wax u liitaan beer ma jirto adee saddex sanay abaar ahayd beerta waa iskaga taala meel lafteydiya meesha isaga taala dee roob uusan ku diin maxaa ka imaanaya alxamdulilah walaayada na soo gaarsiiday adiga maaragtay oo macaawino na soo gaarsiiday haaf bur ah iyo haaf bariisa iyo haaf sokora laba caagoo saliida waa ilaahay maaragtay oo khayr allaha siiyo abaartana allah naga reebo cismaan maxamed cabdil aboorey abaartu waa mid la sheegi kara maaha waa dad iyo dunyo walaayada islaamka wax firgooya lasoo gaarsiiday badar oon u baahnayn in lasoo gaarsiiyo saddex haaf oo haaf uu yahay sokor haafna uu yahay bariis haafna uu yahay bur iyo laba caago saliida baahida aan u qabna ilaahay ha xisaabi kara kuwii keena ilaahay khayr ha siiyo waa waa u ducaynaynaa ilaahay oo aqbalo ammaanadii loo soo dhiibay waa lasoo gaarsiiyeen meel dhaxa kama noq waan u mahadcelinaynaa irow maxmed warfaale abuuri aada oo weyn ay noo taabatay waana ilaahayna waa nooga gargaare kule ilaalna taabtay ayadana ilaah baan u sheegnay islaamka alxamdulilah waana fiicannaha wax bilayaa male abuuran joognaa waxaa laysiiyey badar iyo saliid sokor bariis bur iyo saliid alxamdulilah aadoo weyna ugu baahnaay weliba waa baahnaay abaaraha ku dhacday dhowr dadku candhamaal iyo caramaal dadku ahaaya caramaal u ahay saddex sanana abaaru joogo muslimka kor lala hawdhigo gaaladana laa jeego hanta waxaa lasoo gaarsiiyey bur bariis sokor laba cadow saliid si aadan u baahnayn walaayada islaamka alla kor u qaado aniga maxamed barqal abuurey abaarta laba sanaybana haysataba waagan waa nagu dhigantoo lagama foqon marka walaayadana soo gaarsiiday badarka laloo yimiday oo waxuuna ka kooban yahay bur bariis sokor saliid baahiyaa loo qabaa xoolihii habaa jufdhii raba ha la gadan ha la cuna beerihiina waa eber ilaahay kor ha u qaado khayr allaha siiyo waa leela soo gaarsiiyey meel dhaxa kama laabay khayr allaha siiyo korna allaha u qaado gaaladana allaha jib deegaanku aboorey waay magacaygu canab cabdulla cosabla waa abaartu saa'iday lagu tahay sanahuddaanoo badanay la haysata ilaaha laga furtee xoolaha xaalkoodu waa wax lasii mug wax kaleeta ma lahan marka ilaah mahadda iska leh dhowr sano ay abaartu hayday haddana ilaaha khayr ka sugaynaaye wixii wax la siiyo maanta badara hadda ku fadhiyaa saddex aaf oo sokor iyo bariis kale ah iyo bur iyo laba caago saliida hadda gacantayda ku jiro dareenkaygu waa abaartaas ay dumigu waa fiicana aadaa ugu faraxsana maanta marka wixii la siina khayr allaha siiyo mujaahidiinta la siidan khayr allaha siiyo meesha laga soo bixiyo meel khayr laqabta allaha ka dhigo ee muslimiina laga soo qaaday cadowgana allaha jabsho nuurta suuwaas agoorey agoorey laba sano abaarta haydaa xoolaha xaalkooda waa xun yahay badarkaa gacanta lagu siiyaa dhaqlaanaa jirta raablaanaa jirta ilaahay aan roob ka sugaynaa saddex xaafi caagsaliida anaga laysiiyaan gacanta ku haayaa ilaahay wixii la saqayla siiyaan dheerayna marka musnakan allaa qawiyo gaaladana allaa jabsho wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin jasaaka allahu khayran walaalkaas adaq muumin iminkanaan eegna dhanka iyo wilaayada bakool iyo walaalkeen cabdiqani moxamed deegaanka aboy aboy oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur waxaa dhowaan gaaray guddiga gurmadka abaaraha wilaayada bakool oo wakiil ka ah midka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna halkaasi gaarsiiyeen deeq raashiin ah oo si weyn ay uga faa'iidaysteen bulshada deegaankaasi deegaankan oo horey loo gaarsiiyey gurmad biyodhaamin ah ayaa mar kale laga soo calaamadeeyey xaalad nololeed oo aad u adag waxaana gurmadka abaaraha oo ka jawaabaya daruufahaasi gaarsiiyeen raashiinka noocyadiisa kala duwan fagaaraha raashiinka laga qeybanayay waxaa bulshada kula hadlay malaaqsuubow afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada bokool ama dadka oo muslimiinta ah tabaa laysan kokooyan meeli leh rawaba eboy isagoo dhulkiin dheeriya la siin weeri baahidin i dhibaatadiin islaamkii deeri islaamkii dhah ka jawaabay hata ka fadhiidan raashin lanqiyaa sokorn bilaantigii magalkiin dhulkiisinka nooldan sababtiya beeydii adagda angorday dhulkuusugaa dhulonayto hawad ahu jidan galaana baawur ahan sulmaana oo iska maalnaha dad onaytoy ilaahay maalnaha iskaka dhagi ilaahay iskaka dhagnaado korangoshi maayna dhulkunokolooda koran hayna dhulkuusugaa maadaama isigoo roogdan islaamkii odkiin deeri waan haka jawaabi runtii may balleero koraha geeka walaayada islaamka meel kastoo dadkiiya mas-uulka ati rooga ku warqabta taasa daliil innagadaas hoba weybay hati lahaq waray dad hata taaganta fadhiyo raashinka qaadaayin guddiga abaaro geeka may goobjoogkayaa isigoo raashinkii siinlahsiinka talagali yeedo baabursha intu surinyo iyo osin siyan oo sugadoo siyan mas-uulidiyo heer kasa rogda markaa insha allaahu may ogaadaas ana dadla ku warqaba iniisigatiin may lafada islaamka iniisi un ku warqabtan sida isiimulaasiinka gurmud iyo gurmud lasiinka fada i garab i gargaar waxaa dhankooda warbaahinta andalus la hadlay dadkii nasiibka u yeeshay gurmadka raashiinka waxayna bacdalaahi u mahad celiyeen mujaahidiinta iyagoona sidoo kale u duceeyey may balanusay sokoraa lanusi may balanusay galey lanusi may waxagee kareer baro barwaaqe nimooyin e ilan helya lamedana ay ku helni aynin si aynin ahaynin qori ilaahaynin qori aynin wadi mujaahidiinka yani yani wadi yoona siyan maynka maxadiyaana ilaahinka maxadiyaana maxadiin ilaahinka maxadiyaana uma bacdajam maynka maxadiyaana mujaahidiinka antaas baadaje ilaahi guul malaakay saar garabsho odowka oo yahaayo gaaladooyo hadhiba hayso ilaaha jibi gaaladooyo hadhiba hayso ilaaha jibi mandhar heer ilaahay ninsaan waddankunu roobni ubiubiyle raw dhibaato badanga jarti oonga jari abaara jari baahi jarti dhibbadanga jari oon kolley ilaahay dartiis mujaahidiinta dartiya kukubani biyo ka helni ka faraani marlamaad hatan walniin weeri korkoorani niinka weeri hooba koyni hatan ilaahay anka mahadnagaane mujaahidiinta anka mahadnagaane raashin ananasi dhibaatadii una qabni dhombe ilaahay anka mahadnagaane walku bahi ilaahay galantin guulmalaayka hisaar gaalada allihii ibii odobkiisinba afyahasiinka jeeda rusiisaas allihii ka weele ana isgowkiyanli ere mayba kukoy dhiniga ogibe kukoy dad oo todoba sen siyetin oo kale abaar iyeedanka dheerati oon iyo baaha gaajaha rafaadiya ena deegankaasaa ka dhibaa tawni mujaahidiinta islaamka ilaamirshey jere dhibkaanahan sheegani mayba garabnalisiyaha geeg iniuna soonku untibahadirbiinana nuuraabi hatana geega mayba garabnalisiyaha ni raashuunanenka weer loorgeleya sokor ilaamirshey jere nei a sedahala saliilelan qasta inina nasi ya hatana roogna mujaahidiinta ilaahay garabsho guur malaa'ika saara gaalada alla noo jibi mayba ilaamirshey jere geeka roogneha lamba uuku idisa kaqabaryaas nlahayna ya ilaamirshey jereha roogna wilaayada bakool waxa ay ka mid tahay gobollada ay sida weyn u saamaysay abaarta allah fadligii waxaana deegaano badan oo ka mid a la gaarsiiyey gurmad isugu jira biyo dhaamin iyo raashiin jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani moxamed guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanmaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynu suurtogeli waanagu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak